barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c waana maalin khamiis ah sagaal iyo labaatanka bisha abril sanadkuna waa labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aanu idinku haynana idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada jabuuti oo samaystay nidaamyo ka caawinaya inay dhowr jeer dhammeeyaan akhriska qur-aanka kariimka ah inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan wallaahi alxamdulilah waan wadnaa sanadkan waan yar gaabinaynaa sanadkii hore waqti badan baan haysanay maadaama in badan xaafadda la fadhiyey sanadkan laakiin imika waxaan wadaa aduu lix iyo toban baan wadaa waan dhamayn doonaan insha allah inkastoo sanadkii hore waqtigan oo kale waan dhamaynay tobankii horeba mar baan dhameyneynay saddex jeer baan dhamaynay alxamdulilah sanadkan waan ku tala jirnaa insha allah lakiin sanadkan waan gaabinaynaa maadaama dhulku furan yaho xanuun naxbayna jirin mashquulka anagu badan waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sida ay dhallinyarada soomaaliyeed uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee dalka australia waxaa kaloo barnaamijkan qeyb ka ah qasaayidkii aanu ugu talagalnay bisha ramadaan
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xalay la kulmay madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo xubno ka tirsan midowda musharaxiinta oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre kulankan oo qaatay muddo saacado ah ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala waxaana uu sheegay in shirkan looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa xasiloonida magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jirtay amni darro alcadaala ayaa sidoo kale sheegay in shirka looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa in dalka ay si deg deg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey ee toddoba iyo tobankii bishii sebtembar hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkii xalay ayaa bartiisa twitter-ka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in shirkii xalay looga hadlay xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee dalka wadahadalku waxa uu ku sheegay inuu ku dhammaaday heshiis ah in si wadajir ah looga shaqeeyo amniga iyo in la qabto doorasho loo dhan yahay oo si nabad ah ku dhacdo ra-iisul wasaare roble ayaa talaadadii taageeray go-aankii maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle kaas oo ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta hay-adaha dowladda federaalk waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni ka dhacda gudaha muqdisho iyo guud ahaan dalkaba dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo m s f ayaa dowladda waddanka kenya ugu baaqay inay wadatashi la sameeyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ka hor intaanay ku dhaqaaqin tallaabada ay ku xidhayaan xeryaha qaxootiga warkan ayaa imanaya iyadoo ay dowladda kenya sheegtay inay xidhayaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala dalka kenya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa ku wargelisay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee u n h c r inay soo diyaariyaan qorshaha geedisocodka qaxootiga loogu celinayo wadamadoodii iyaga oo sheegay tallaabadaasi inay ka go-an tahay oo aanay ka gorgortamayn ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee m s f ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan in qaxoontigaasi oo aan xaaladooda hoos loo eegin lagu jujuubo in wadamadii ay kasoo qaxeen dib loogu celiyo m s f waxay ku boorisay dowladda kenya inay aada uga baaraan degaan tallaabada ay ku xidhayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma duur wanaagsane khyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay dhalinyaro badan oo kamida kuwa ku dhaqan magaalada jabuuti ayaa isku abaabulay koox koox si ay u wada dhameeyaan qur-aanka kariimka islamarkaana isugu dhiirigeliyaan akhrintiisa inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan cabdow muuse waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi waxaanu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a sagal siciid faarax bismillahi raxmaan raxiim horta wallaahi rabadaan tan iyo rabadaantii hore ee farqi badan baa udhexeeya aad bay u kala duwan yihiin rabadaantana aada boqolkiiba boqol looga fiican waayo rabadaantii hore waxaa jiray xanuun baa jiray maskiidka lama tegayin salaad taraawiixda lama soo tukan karayn xaafadda la fadhiyey meelo badan lama tegi karayn rabadaantana aada u fiican rabadaantana masaajidadu noo furan yihiin salaadihii jamciga waan ku tukanaa aada bay noogu fiican tahay rabadaantan iyo aada uga duwantii hore aada bay noogu fiican tahay
koran waxaa taraawixdoo kale waa saa sheegtay waa la tukadaa bal ka hor qaabka taraawixda loo tukado ma sida wasaaraddu sheegtay oo kale la sameeyaa qaab nocee loo tukaa taraawixda
wasaaradda diinta awqaafta waxay ku wacyigelisay dadka iyo wasaaradda caafimaadkuba inay dadku kala durqaan maskiidada qaar inta ugu badan waa laga dhaqangeliyo dadku ay kala durqaan maaska waa la sitaa gacmahana way dhaqdaan masaajidana qaar weynay jiraan la isdhex socda adugu nidaamka ka socon laakiin insha allah waan rajeyneynaa inay dadku qaataan tallaabada ay dowladdu qaatay dadka dhalinyarada gaar ahaan wax cabsiya ma jirto maaha oo koronaha laga qabo xilliga cibaadada la godanayo waajibaadka ramadaanka iyo salaada iyo ha dadku way kala duwan yihiin fikiro badan ayay kala haystaan dhalinyarada inta dhalinyarada inta wax baratay way aaminsan inuu xanuunku jiro in wax barato oo aaminsanayn way jiraan inuu xanuunka waxba ka jirin oo weli dhulka uu soo gaarin dhalinyaradana oona waxba ka qaadin laakiin inta ugu badan way aaminsan yihiin wacyigelintana way qaataan dad baa waxay leeyihin anigu maadaama rabadaan tahay oo salaadihii iyo aan khayr badan ku dhex jirno marka corona ma soo dhawaanay way jiraan dadkaasi wey dad aada bay u fara badan yihiin xataa odayaal waaweyn baa jiro oo saaka odhanayso ilaalinayn laakiin wacyigelinta inay dadku qaataan baan kula talinaynaa ka warran cimilada dad badan waxay aaminsanaya cimiladu inay isbedesho xilliga rabadaanka qabowga ka warran cimilada hadda ha way jirtaa cimiladu isbedeshaa waqtiga rabadaantu markay gaadho dhulku aada ma kullo qabow caadiya iska yimaada ilaahay raxmadiisu iska badan tahay rabadaantan aada bawba qabowdaho rabadaanadii hore way ka qabowdahay aada bay u fiican tahay
dhalinyaro badan waxay ka faa'idaystaan bisha barakeysan rabadaan waxay akhriyaan qur-aan aada u fara badan dad baa dhameeya qur-aanka dadna ayagoo dhammayn buu rabadaan ku dhammaada adi ka waran qur-aanka say isku tihiin rabadaanka wallaahi alxamdulilah waan wadnaa sanadkan waan yar gaabinaynaa sanadkii hore waqti badan baan haysanay maadaama in badan xaafadda la fadhiyey sanadkan laakiin imika waxaan wadaa aduu lix iyo toban baan wadaa waan dhamayn doonaan insha allah inkastoo sanadkii hore waqtigan oo kale waan dhamaynay tobankii horeba mar baan dhamayneynay saddex jeer baan dhamaynay alxamdulilah sanadkan waan ku tala jirnaa insha allah lakiin sanadkan waan gaabinaynaa maadaama dhulku furan yaho xanuun naxbayna jiri mashquulka nagu badan waxaa tir sanadka imsa akhriday soddonka waan dhameeyey saddex jeer tobanka u horeysa tobanka horeysa mar baan dhameeyey marka waxaa tir sanadkii hore tobanka u horeysa beri waad dhamaysay imse jeer baad dhamaysay sanadkii hore marka qur-aanka sanadkii hore saddex jeer baan dhameeyey iminka laakiin waxaan markii koobaad boolimaan dhamayn waqtigii inuu naga dhow yahay
marka hadda imse jis baad iminka lix iyo toban jis baan maraya masha allah tobankii hore lix iyo toban jis baan maraya sanadkii horena tobanka hore mar baan dhameeyey soddonka jis baan khatimay
marka ma waxaad ku akhri dhexaysa ma shaqada mise masaajidka xageed ku akhridaa intaba waan ku akhriyaa laakiin inta ugu badan masaajidkaan ku akhriyaa waqtiyada salaada laga baxa kadib salaada subax oo kale marka laga baxa jis baa akhriyaa duhur marka laga baxa jiis baan akhriyaa casar marka laga baxa jiis waqtiyada kale shaqada iyo xaafadaan jooganaadu laba ilaa saddex jiis baan akhriyaa
hadda dhalinyaro badan teleefoonaday ku wataan qur-aanka maasha allah oo iyagoo kitaab qaadan bay meelaha iskaga akhriyaan adima kitaabka caadiga waad ka akhridaa mise dadka waxaa tahay teleefoonada may inta waan ka akhriyaa masjiidka markaan joogo kitaabkaan ka akhriyaa shaqada markaan joogno ama baska markaan la soconana telefoonka isticmaalnaa si fudud okay.
dhalinyaro waxaa jirta aan ku baraarugsanayn ugu dambeyn maxaad oran lahayd wallaahi waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan bishan khayrku waa bilaash dhankaad ka gashaba uu badan yahay qur-aankuna muhiimad gaar u leh waa bishii uu soo degay inaad akhriskiisa la badiyo laga faa'iidaysto ayaan kula rajeynaya kula talinayaa dhalinyarada haatanna kusoo dhawaada nabi ammaankan uu ku luqaynayo cumar aadan
مصطفاك للنبي للنبي مصطفاك jaliilka allah xuskiisa jiro annaana joogteeyana ku yidhiyo xanuunka kuwii ku jeefjeesiyo abajaal baa kufriga ku jabee intii jeceele jidkiisa marta jannada nebiga ila jaar noqon oo intii jeceele jidkiisa marta jannada nebiga ila jaar noqon alla jannada nebiga ila jaar noqon yaa rabbi rabbi salli wasallim lilnabi lilnabi mustafaaka yaa rabbi rabbi salli wasallim للنبي للنبي مصطفاك للنبي للنبي مصطفاك تواجهي خيرك ديني أي سجاليك كحوريو jannada nebiga ila jaar noqon oo intii jeceele jidkiisa marta jannada nebiga ila jaar noqon alla jannada nebiga ila jaar noqon yaa rabbi rabbi salli wasallim للنبي للنبي مصطفاك يا ربي ربي صل وسلم للنبي للنبي مصطفاك للنبي للنبي مصطفاك
shantii sano ee ugu dambeysay waxaa waddanka australia sii kordhayay dhallinyarada soomaalida ee ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo midda shaqo ee dalkaasi taalla waxaa dhallinyaradaasi ka mid ah cabdulaahi garfiiq oo dhowaan tegay magaalada melbourne waxaana uu u waramay wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo shantii sano ee ugu dambeysay dhallinyaradii soomaalida ahayd ee dalkan austraaliya sifo sharci ah ku soo galay ayaa noqday badidooda kuwa ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee dalkan taalla sida cabdulaahi garfiiq oo iiga waramaya marka hore goorta uu soo caga dhigtay austraaliya iyo waxa uu marka horeba ahmiyadda siiyey inuu barto magacayga waa cabdulaahi maxamuud cumar garfiiq waxaan soo galay wadankan australia sanadkii labada kun shan iyo tobanka waa muddo hadda laga joogo ku dhowaad lix sano markii wadankan aan soo galay waxaan dareemay in fursado fara badan oo dhanka waxbarashada ah ay halkan ka jirto maadaama australia ay ka mid tahay wadamanka ugu horumarsan ee dhanka waxbarashada markii aan soo galay sida aada la socoto haddaan soomaali nahay luqadeena koowaad ingiriishka ma aha marka waxaan xooga saaray sidii luqadda maaragtay aan u baran lahaa kadibna waxaan ku biiray jaamacad la dhaho aramit university oo ka mida jaamacadaha ee ugu waaweyn wadankan australia anigoo halkaasi ka sameeyey diploma of business management marka laakiin qorshaheyga wuxuu yahay in aan sii wado waxbarashada ilaa digree ilaa master aan sii wado insha allah cabdulaahi markii uu qaatay shahaadadaasi dhanka maaraynta ganacsiga waxaa durbaba uu raadiyey shaqo isagoo ka waramaya shaqooyinkii horena waa kan
walahi markii jaamacadda aan dhameeyey waxaan isla markiiba shaqo ka helay mid kamida kambaniyada maaragtay inshuransiga sameeya oo la dhaho c g u insurance halkaa waxaan ka shaqeynaya muddo maaragtay oo adiga ah sanad iyo bar kadibna waxaan shaqo kale aan ka helay inz bank oo kamid ah afarta bangi ee ugu weyn wadankan australia taas oo ma aragtay waxaana taa ii sahlay experiencega aan ka helay financial industryga aan ku dhex jiray oo insurancega iyo ma aragtay anigii oo waxbarashadii dhanka businesska bartay
waxaa jira dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay amba ku koray muddo fogna deganaa inkastoo qaarkood aan ka faa'iidaysan fursadaha halkan yaala laakiin cabdulaahi oo muddo dhow joogay dalkan kana yimid soomaaliya ayaa sharxaya waxa uu halkan ku arkay iyo sida loo hareer maray waa sax baafo dhalinyaro fara badan ayaa wadankan ku nool oo aan ma aragtay fursadaha tirada badan ee yaala wadankan aanan ka faa'iidaysan runtii fursad wadankan way taallaa waxa ayna ku xiran tahay qof kasta galgalkiisa iyo hamiga uu asaga uu leeyahay ama riyooyinka marka waxaa ugu baaqi lahaa waxa ay tahay wadankan waa labo ama shaqo ama waxbarasho marka fursadii way taallaa aqoontii way taallaa haddii aad inaad waxbarato adiga aada rabtid shaqooyinna way buuxaan marka macno ma sameyneyso in ma aragtay waktiga aad meel cidlaa isaga baardareyso tan kale ee ah aniga riyadeydii ma gaaray runtii markaa wadankan imaanayay mid kamida riyooyinkeyga waxay aheeday in aan ku biiro ma aragtay jaamacad waxbarto kadibna aan shaqooyin waaweyn oo kambaniye waaweyn ama dhanka dowladaba aan ku biiro kadibna aan dib ugu laabto dalkeyga oo aan aqoontaas aan uga faa'iideeyo dadkii aan kasoo tegay marka weli hamigii iyo wixii aan lahaa ma aanan gaarin laakiin waxaan qiyaasayaa in wadadii oo ma aragtay aan ku gaari lahaa aan haayo islamarkaasina aan halkaasi aan dadaalka kasii wadi doono insha allah cabdulaahi ayaa ugu baaqay dhalinyarada halkan joogta inay ka faa'iidaystaan waxbarashadan bilaashka ah ee ay xaqa u leeyihiin soomaali fara badan ayaa dalkan australia ku nool isteedyadeeda kala duwan marka waxaan dhammaan ugu baaqi lahaa ma aragtay inay ka faa'iidaystaan fursadaha wadankan yaalo hadday ahaan lahayd dhan waxbarasho hadday ahaan lahayd dhan shaqo sababtoo ah fursadaha maanta aan haysanno dad fara badan oo waxaa jira aanan haysan marka baaqeyga wuxa uu noqon lahaa in maaragtay ay ka faa'iidaystaan siiba waalidiinta waxaa ugu baaqi lahaa in caruurta maaragtay ay ka saacidaan dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka islamarkaasina la iscaawiyo in dadka maaragtay jaaliyad ahaana loo dadegan yahay marka in ay iscaawiyaanna waan ugu baaqi lahaa waa maasantaha waxaa jira dhalinyaro kale oo qaab tahriiba dalkan ku soo galay oo weli ku jira goobaha lagu hayo dadka sharci darada ku soo gala dalkan ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada melbourne ee dalka australia cabdulaahi garfiiq oo u waramaya wariyaha v o eda ee australia ibraahim cumar baafe
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulan ka tirsan samafaynalaha champions leaguega naadiga b s g ayaa gegadeeda waxay ku mardigelisay naadiga manchester city labada kooxood ayaa doonaya in ay faynalaha gaaraan hase yeeshee naadiga manchester city ayaa guul muhiima ka gartay naadiga b s g inkastoo b s g ee qaybihii hore ciyaarta ay ciyaar mucjiso soo bandhigtay islamar ahaantaasina si wanaagsan ay u ciyaareen ayaa daqiiqadii shan iyo tobanaad gool ku hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan markinhos hase yeeshee markii laisku soo laabtay ee naadiga mancity waxa ay la soo gashay dardar xoogan taasoo u suuragelisay inay iska bareejiyaan goolkii lagu lahaa daqiiqadii lixdan iyo afraad waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka kabtanka naadigaasi kevin debroin ciyaaryahan riyad mehrez ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo koowaad goolka guusha u dhaliya naadiga kubadda cagta manchester city naadiga kubadda cagta b s g waxaa roose ama calaamada guduudka ka qaatay idris gana guyiyi daqiiqadii toddobiyo toddobaatanaad markii uu khalad sameeyey taasi waxa ay ka dhigan tahay in naadiga kubadda cagta ee manchester city ay guul muhiim ay kasoo gaartay lugti koowaad oo iyadoo marti u ah naadiga b s g laba gool iyo goolka kasoo badisay lugta labaad ayaa la dheli doonaa isbuuca soo socda waxaana naadiga city ay leedahay hadda fursad ah in ay faynalaha usii gudubto sidoo kale dhinacii kooba yuruba league haddii aynu eegno waxaa la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan samafaynalihiisa naadiga manchester united ayaa la dheeli doontaa naadiga es rome halka naadiga valereal iyo arsenalna ay wada ballansan yihiin dhinaca iyo dalkaasi spain hal kulan oo ka tirsan laliigaha oo naadiga barcelona kulan baaqi u ahaa ayay la ciyaari doontaa naadiga granada barcelona haddii ay badiso waxa ay ka dhigan tahay in kaalinta koowaad ay geli doonto oo ay ka sarmari doonto kooxaha atletico madrid iyo real madrid atletico madrid ayaa toddobaatan iyo saddex dhibic iska leh halka naadiga real madrid ay leedahay toddobaatan iyo kow barcelona ayaa toddobaatan iyo kow sidoo kale iska leh haddii barcelona ay badiso kulankan baaqiga u ah waxa ay tegi doontaa toddobaatan afar dhibcood oo micnaheedu tahay in ay horyaalka kaalinta koowaad hadda iyagu ay geli doonaan xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kada socotaan waa v o a washington haatanna qasaa'idkii ayaynu jaleecaynaa ku saliya rasuulka iyo codkii allaha u naxariistee xaliima khaliif cumar magool allahuma salli wasalim caleyh nabi ammaankaasi ku salliya rasuulka iyo fanaanada xaliima khaliif magool ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo